ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan dhambaalada u gelin maxaad noo haysaa anigii dhegaystayaasha daandureyow inta aanan aadin dhambaalada ay dhegaystayaasha noo soo direen waxaan ku bilaabi doonnaa heesta shankaroon iyo fannaanka iyo weliba siyaasiga brofesor maxamed cumar dalxa shaxdaagiy joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaagiy joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilawba qortiyo shakaal qabaad ka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye oshilawba qortiyo shakaal qabaad ka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leede amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leede shaankaroon haweentahay shib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shuguriyaya shaankaroon haweenkahay shib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shuguriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiyaan isla showre sheekay isku kaligay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiyaan isla showre sheekay istu kaligay waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye sharta laa daboolo lagana rayshaytaan waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye sharta laga daboolo lagana rayshaytaan shaxdaagiila daaqo shuqdaa lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay deex shibaaxinaaye shaxdaagiila daaqo shuqda lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhexshibinaaye وشلاو برفايسو ميديب شيرين لذيذيو عسار كي شير بايسو عرشبيلين ايسي وشلاو برفايسو ميديب شيرين لذيذيو عسار كي شايسو عرشبيلين ايسي وشهوبك كرسي وششوف قرار الليدا عاد شارفتي هذا ليدي وشعوبك كرسي وششوف قرار الليدا عاد شارفتي هذا ليدي شان كرون هاوينكا عيشك وحان رهبة مريان كوغو شغري ايام شان كرون هاوينكا عيشك وحان رهبة مريان كوغو شغري ايام شركانك امانة شيطانك تلماما شركانك امانة شيطانك تلماما مركياني سلا شوري waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo aabe xaaji mukhtaar macalin cali durdur iyo hooyo nuurto maxamed aadan iyo cabdalla xaaji mukhtaar iyo cabdiraxmaan mukhtaar macalin iyo yaxye xaaji mukhtaar macalin iyo cabdi cali oo ku magac dheer cabdigaabow iyo farxiye xaaji mukhtaar macalin waxa ay jecel yihiin inay halkan tahaniyad uga duraan cabdishakuur xaaji mukhtaar macalin iyo xaawo cabdulaahi muxudiin oo gabadhay ugu dhalatay magaalada baydhabo oo ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaartay aamin ayaan leenahay hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah khadar sugow salaad iyo iftiin m c faarax iyo baadiya aadan xudow canab aadan xudow iyo ciiltire sheekh yuusuf shakuur cabdulaahi sheekh iyo eglan cabdulaahi sheekh cali sheekh deer iyo asxaab kale bay yidhaahdeen waxaanay u hambalyaynayaan arooskii aroosadda oo kale ah xasan cabdulaahi shiikh iyo astaahil dhuubane aadan oo arooskooda uu ka dhacay degmada ceelwaaq waxaan leenahay guurkiina guur khayr gurigiinana guri nage heesta aan idiin soo qabanayo waa cadar codkii cabdinaasir macalin
lacalmada waxaa tahay lacalmada waxaa tahay cusubkiiu baadkiiu u barbartay caanu curdun kuwan ku dhaylmini lacalmada waxaa tahay lacalmada waxaa tahay cusubkiiu baadkiiu u barbartay caanu curdun kuwan ku dheerini alla sida sida sida canabka beera alla sida sida sida canabka beera erkaoo hilaaco waqalfidii caanaada follana cdeeda alla sida sida sida canabka beera alla sida sida sida canabka beera erkaoo hilaaco waqalfidii caaraada follana cdeeda utumida xibnaayo uuntiyu xabaarya u eeg faras kacaynaba ucaluun jalaadee umida xibnaayo uuntiyu xabaarya u eeg faras kacaynaba ucaluun jalaadee ninka calabku siiye calab ku caruusa adigoo adigoo uga kula caweeya caweeyo ayaale ku caashaqaay cadaari alcadaari hay jebinin cadowgee noqo midan ku ciil baxo ku caashaqaay cadaari alcadaari hay jebinin cadowgee noqo midan ku ciil baxo awadhalad waxaa tahay awadhalad waxaa tahay sida uba cadaadee ama cadarka oo kale carfin iyo udgoole awadhalad waxaa tahay awadhalad waxaa tahay sida uba cadaadee ama cadarka oo kale carfin iyo udgoole alla sida sida sida curasha dayreed alla sida sida sida curasha dayreed cirka oo ilaaco waqalfidii caarad fallaraacdeeda alla sida sida sida curasha dayreed alla sida sida sida curasha dayreed cirka oo ilaaco waa qalfidii caarada fallaraacdeeda ambariyo sidii luul ama dahab ka caydhiin ama dahab ka caydhiin caynadood leedee ambariyo sidii luul ama dahab ka caydhiin ama dahab ka caydhiin caynadood leedee ninka calabku siiye calab ku caruus adigo uga kula caweeya caweeyo ayaale ninka calabku siiye calab ku caruus adigo uga kula caweeya caweeyo ayaale
dambaalkan waxa uu noogu yimid sahro aadan cabdi iyo samiiro aadan cabdi iyo jaale aadan cabdi iyo cabdikuus aadan cabdi iyo cabdinaasir aadan cabdi iyo sawdo aadan cabdi cabdinajiib aadan cabdi falastiin xareed cabdi khaalid xareed cabdi kalsoon xareed cabdi saadiq xareed cabdi iyo maa'ido xareed cabdi aabbe aadan cabdinuur adeer xareed cabdi nuur iyo eedo qabow cabdi nuur iyo eedo raxmo cabdi nuur iyo waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyagu oo kala jooga dalka soomaaliya iyo dala dibadda ah maxamed aadan cabdi iyo ladan aadan oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka bay waxaanay leeyihiin arooskeenna aamin daanta dhammaalkani waxauu naga soo gaaray dadka kale ah cabdinuur shariif cali xaashi iyo cabdi khadar shariif daahir ayaanle aadan shariif cali xaashi cabdiweli shariif cashir mukhtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hiiro bashiir maxamed shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed fuure maxamed suuban shariif maxamuud nuur ayaanle shariif axmed iyo muxidiin busiri shariif axmed waxaanay u hambalyeynayaan maxamed shariif cabdi iyo aamine shariif mukhtaar oo uu wiil ugu dhashay deegaanka dhuxun ee gobolka nagob dowlad deegaanka soomaalida waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta isaseeg iyo codka maxamed xasan xuseen lafool ubaxii xusuusteen isu uu jeclaaye ubaxii xusuusteen isu uu jeclaaye yaan habloo idil yadown ka dorte yaan habloo idil iyadoon ka durtee sigaan la galay iyo ofinayse waxaadka sigaan la galay iyo ofinayse waxaadka weligay ismaan oran u kegana kumay jirin me oomidaade amarkaa qoraaye weligay ismaan odhan ukegana kumay jirin me oomidaade amarkaa qoraaye isaseekanagu dhacay amurinada weyne isaseekanagu dhacay amurinada weyne inkastoo darbiya ulul aqalkeeni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradagi ku xidhan tahay isna anigu sidiibaan kugu urfayoobay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya inkastoo dabiya ulul aqalkeeni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradadi ku xidhan tahay isna anigu sidiibaan kugu urfayoobay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya allo way u fududahay war inaynu kulane idiban ayaankiyo calabkow samuraaya allo way u fududahay war inaynu kulane idiban ayaankiyo calabkow samuraaya rabbigay ma eexee sidiban ammaanada ebe uu ka soo lahay rabbigay ma eexde sidiban ammaanada ebe uu ka soo lahay allo way u fududahay war inaynu kulane sidiiban ayaankiyo calabkow sabraaya allo way u fududahay war inaynu kulane sidiiban ayaankiyo calabkow sabraaya rabbigay ma eexdee sidiiban amaanada ebe uu ka soo lahay rabbigay ma eexde sidiiban amaanada ebe uu adkaay ukabkii dilaacee iga baxay duleedkaay astamaa jacaylkiyo ilaskii xaqeedee astamaa jacaylkiyo ilaskii xaqeedee anshaxayo dhaqankaba dumar ugu horraysa anshaxayo dhaqankaba dumar ugu horraysa eedlaygu dhaliiliyo dambi aniga oon gelin ujeeda igali dhibata ay abuureen eedlaygu dhaliiliyo dambi aniga oon gelin ujeeda igali dhibata ay abuureen jilaygaga afuureenala ilaygaga abuubeela kala isiya inkastoo dabiya ulul aqalkeeni lagu shiray inkastoo dhexdeeni uradadi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubayaa inkastoo dabiya ulul aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradadi ku xidhan tahay midna anigu sidii baan kugu urfay oobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qumayaa allo way u fududahay mar inaynu kulanin sidii baan ayaankiyo calabkow sawraaya allo way u fududahay mar inaynu kulanin sidii baan ayaankiyo calabkow sawraaya rabbigay ma eexdeen sidiibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdeen sidiibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay allo way u fududahay mar inaynu kulanin sidii baan ayaankiyo calabkow sawraaya allo way u fududahay mar inaynu kulanin sidii baan dambaalkan waxa uu naga soo gaaray ayo xakiimo gaabi macow iyo ay aamino gaabi macow iyo deeqo cali maxamed cali xaaji nuunow iyo shukri jinow nuur iyo farxiyo jinow nuur iyo cibaado xasan nuur iyo timre xasan nuur iyo saacid cabdi saciid alcadaala iyo bishaaro maxamed xaaji ibraahim maxamed xaaji cabdiraxmaan oore maxamed iyo abshir xasan ibraahim iyo axmed maxamed xaaji aadan xasan maxamed iyo maxamed nuur aadan iyo mukhtaar cabduqaadir axmed iyo safiyo cabduqaadir axmed waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala joogo soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood inay taaniyad kaliya laba ay gaarsiiyaan maxamed aadan cabdi iyo ladan aadan oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka bay oo ay leeyihiin arooskiina aamiin warqadani waxay naga soo gaartay saare cabdulaahi axmed iyo xuseen cabdulaahi axmed deeqo maxamed yuusuf cabdiraxmaan cabdulaahi abubakar iyo faadimo maxamed yuusuf jaamac maxamed cirsi xasan cabdulaahi axmed nuuro shukri taqal iyo roodo aadan ibraahim iyo khadre ibraahim jaamac fardowse muuse saqadi iyo cabdinaasir maxamed sahal dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan maxamed cali yuusuf iyo fawsiye xariir axmed oo meherkoodu ka qabsoomay deegaanka daalaco waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad khayr qaban allaha ku arsaaqo aamiin heesta ugu dambaysay aan dhegeystayaasha u haynana galabta waa heesta dushayda aan ku saara fanaaninta awees khamiis iyo luul jaylane intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa waajinadku kusoo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anuga ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kumid doono nabadgelyo
darabtaa ka duube daartaa i geese dalka nuuriyo
dahabley shaydaan ku saaraa shaymaaye dahabley shaydaan ku saaraa Ahiiga soo daahine, dawlaay ha soo daahine. Ahiiga soo daahine, dawlaay ha soo daahine. Daruu soo da'eeso, dal iyo duuboo lagu jeexsadaa. Daruu soo da'eeso, dal iyo duuboo lagu jeexsadaa. Ii eheed ku bootaye. damacey adaataye ii eheed ku bootaye damacey adaaye dadaalkaadi aan haaya daymaaye daable shaynaan saara dadaalkaadi aan haaya daymaaye dahable shaydaan ku saara dadaalkaadi aan haaya daymaaye dahable shaydaan ku saara Yeah.